alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى اظaalimiin wslى اllahu clى nabiyina muxamadi wclى alihi wasaxbih waslama tasliima kaiira waxa uu leeyahay su-aashan muubiqaadka toddobada sabcu lmuubiqaat toddobada dembi ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi qofka sameeye waa halaagaan marka laga yimaado dembiye kale oo kabaa'ira ama waaweyni ma jiraan nacam laa shaka waa jiraan dembiyadu waxay u qaybsamaan sida ahlu sunna caqliyoodu ay tahay kabaa'ir dembiye waaweyn iyo sakaa'ir oo marka dembiga laftiisa la eego laakiin allaha la caasiyayo marka la eego dembi weliba waa weyn yahay inay dembiyadu kabaa'ir iyo sakaa'ir leeyihin ilahay baa qur-aan ku sheegay waxaan masaladaa u sheegayaa dee caqaa'id baa jira baatila firaqa qaarkood ay qabaan sida ashaaciradoo kale oo ah inaanay dunuubtu kabaa'ir iyo sakaa'ir u qaybsanin ilahay wuxu uhi in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddii aad ka dheeraataan kabaa'irta sayi-aadka macnaa sakaa'irta ayaanu idinka dhaafi doonaa marka ayaddu waxay daliilu tahay dunuubtu kabaa'ir iyo sakaa'ir inay u qaybsanto wakadalika xadiidka sabcu lmuubiqaadka lagu sheegay wax markaa kabiiro lagu qeexo ama lagu macneeyana waxaa u fiican tacriifka ama xadka iyo qeexitaanka uu sheegay shaikhu lislaam raximah llah kitaab liimaan dembi kaste dembi kasta oo waciid uu ku soo arooray goodi olahi cidda samaysa waa la ciqaabaya ama cadhada ilaahay baa ku dhacaysa ama la nacdalo ama rasuulku calayhi salaatu wasalaam qofka sameeya uu ka beri noqdo ayaa kabiiro ah tacriifka ama qeexitaanka noocaasina waa ka ka soo arooray salafka yani asaxaaba ibnu cabaas oo kale ayuu ka sugnaaday mar labaadkana waa mid jaamica oo maanica kabaa'ir oo dhami a hoos iman karto wixii aan kabaa'ir ahaynna meesha ka saaraya labadaas sababood buu ku doortay sheikhulislaam raximah llah kabaa'irtuna markaa toddobada xadiidkaa lagu sheegay ijtanibuu asabca almuubiqaat way ka badan tahay ilaa uhi ibnu cabbaas hiya ila sabciin aqrab minha ila sabc inay toddobaatan noqoto kabaa'irtu ayay uga dhowdahay inay toddoba noqoto markaa kabaa'irtu markaa waa fara badanta maxaa ka mida buu yihi waa fara badan yihiin waxaa ka mida tusaale ahaan qishka waa in qofku shaygu uu iibinaayey intiisa fiican uu muujiyo in xuno uu leeyahayna dadka u qariyo waayo qofka sidaas sameeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka beri noqday oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man hashanaa falaysa mina qofka haddaan muslimiinta nahayna qisha bimacnaa shay xumaantii noo qariya naga mid maaha waa ka beri noqday rasuulku waa dayriyey qofka waxaa ka mida saas oo kale anniyaaxa baroorta walaysa mina man daraba alkhuduud washaqa aljuyuub wa dacaa bidacwa aljaahiliya wahaakada tusaalayaashu waa fara badan yihiin cunto afka la geliye haddii laga soo saaro ma lagu celin karaa mise waa xaraam yacnaa haddii ay tahay cunto qofku uu liqay oo dib haddana waxa weeyaan uu usoo celiyey taasi iyadu waa xaaraan yani xaaraantayna waxaa u daliila rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu ka warramayay qofku shaygu uu hibeeye ee gacantiisa ka baxay inaanu ku noqon karin wuxuu hi alcaa'idu fii hibatii kalkalbi yaqi uma yacuudu fii qay'ihi qofka ku noqonaya wixii hibe uu u bixiyey waa sida ay matagay oo matagii dib u cunay marka arrintaasi xayawaankaa lagu dhaleeceeyey oo sifo xuno uu leeyahaya bani aadamka inuu ka fogaado u mudan ta kale waxaa laga yaaba raashinka haddii caloosha uu tago nooc min alistixaala inay ku dhacdo isbedel oo uu dhowaado xaggii waxa weeyaan najaasada haddiise raashinku yahay midaan la liqin oo afka uun markaa ku jiray haddii qofku sabab yacnaa min alasbaab sabab asbaabta ka mida awgeed uu usoo saaro oo haddana dib markaa afkiisa ugu celiyo daliil xaaraantimaynayaa ma jiro raashinkaas waayo saacadda jumcaha ku jirta ee ducada la aqbalo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay culimmadu aada bay isugu khilaafeen ilaa afartan qowl baa la gaadhsiiyaa intaa qowle la isugu khilaafay keebaa ugu raajaxsan buuri ilaa iminka waxaynu haynaa qowlkaa inay tahay qabla almaqrib bacda alcasr wa qabla almaqrib casar kadib iyo maqrib inta ka horeysa xadiiثu jaabir uu ku soo arooray fi musnadi alimaami axmed raximah اllahu tacaala waa imise cisho muddada safarka ee salaada qasriga la ogol yahay yanaa markuu qofku imise cisho safar ahaado ayaa loo ogol yahay inuu sii wado gaabintii salaada waxaa kala duwan xaalka iyo sifada qofkaa socdaalay haddii qofku uu yahay calaa dahri sayr mid soconaya oo safarkii ku jira walow muddadu haba dheeraatee salaada waa gaabinaya sanawaadba socodkaasi ha ku jire taasina waxa weeyaan khilaaf male qof aan meel badegina soconaya un haddii qofku waxa weeyaan meel uu degay halkii uu degana aan ahayn inta safar uu ku tegey oo uu rar dhigtay laakiin aanu go-aansan muddo uu joogayo uu yahay qof mutaradida wala ma maantaan safraa ma berri ma gelinka dambe ma gelinka hore tusaale ahaan waa qof halkan uu ka safray wuxuu tegey adis ababa wuxuu u tegey caafimaad muddo uu go-aansaday halkaa inuu joogaa ma jirto waxa safarkiisu uu ku xidhan yahay hawshaas siday ugu dhammaato le maanta hadduu dhakhtarku ifasaxo waan tegaya berri hadduu ifasaxo waan tegaya hadday hawshaasi gelinka dambe ii dhammaato waan dhaqaaqaya mutaradid baa kaa la idhahda qofku intuu xaaladdaa ku jirana salaada waa gaabin karaa walow haba dheeraatabe muddadaasi haba dheeraatabe ka saddexaad wuxuu noqonayaa qof meel degay qofkaasi oo go-aansaday inuu meeshaa joogo muddo kaasi waxa weeyaan ayaa khilaaf badan uu ku jiraa jamaahiirta ama culimada badankooda waxay ku tageen kashaaficiyati walxanaabila kashaaficiyadii xanaabilada in haddii qofku uu niyeysto inuu meesha afar maalmood joogayo ha iskuba khilaafaan maalintuu soo gelaya iyo maalintuu meeshaa ka baxaya ma la tirinaya mise la tirin maaye horta afarta maalmood waa isku waafaqeen labada madhab afar maalmood inuu joogayo haddii uu niyeysto waxay yidhaahdeen khalaas muqiim buu noqday qofkaasi oo musaafir ma aha oo salaaddii markaa gaabin maayo waa dhammaystiraya haddii muddada uu niyeystay meesha inuu joogayana afar maalmood ay ka yar tahayna waa musaafiroo markaa salaaddii waa gaabin karaa qasri waa samayn karaa laakiin ma jiro wax daliilo oo sidaa sheegaya arbacata ayaam afartaa maalmood marka laga tago in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu markii uu soo xajiyey uu joogay maka afar maalmood afartaa maalmoodna salaada uu gaabinayay laakiin de waxaa meesha imanaysa in la idhaha haddii uu shan joogi lahaa ayaa yidhi muu gaabiyeen ee uu dhammaystiri lahaa qowlka markaa ugu saxsani wuxuu noqonayaa in la yidhaahdo maadaama qofku uu yahay musaafir oo qof meeshaa degay aanu ahayn salaadii waa gaabin karaa walow muddadu haba dheeraatabe waayo su-aashan indhakuushu maxaaraan baa haddii lala baxo iyo haddii kalaba yacnaa dumarka ayay kolley su-aashu ku saabsan tahay dumarku waa gurig guryooda waa ku indho kuulan karaan laakiin haddii ay baxayaan oo indhahooduna ay bannaan yihiin oo la arkayo ma bannaana inay indhakuushaan waa indhakuushu waxay ka mid tahay ziinada iyo quruxda dumarkuna quruxda inay muujiyaan ilaahay baa subxaana wa tacaala u diiday ama quruxdu ha noqdaanta ilaahay u abuuray ha noqota ilaahay u abuuray ama ha noqoto muktasabkaa mid la ismariyo iyo mid la gashado iyo mid la isku buufiyo iyo mid la isku shidaba ilaahay baa yihi walaa yubdiina ziinatahunna quruxdooda yaanay muujinin marka gabadhu haddii ay gurigeeda ka baxayso oo wejigeeduna markaa uu bannaan yahay ama indhaheeduba ay bannaan yihiin inay indhakuul ku baxdaa uma bannaana aayaddaas ayaana u daliila madoobaysada ay dumarku isticmaalaan ee gacmaha marsadaan maxaaraan baa haddii timaha iyo madaxa la mariyo inaanay bannaanayn horeyn uga hadalay adiladana waa sheegan laakiin gacmaha haddii ay dumarku marsadaan mar haddaanay waysadana ka celinahayn oo sifada markaa xinnaha oo kalun ay leedaho midabun ay tahay daliil xaaraantimaynaya ma ogin walaslu fi lashyaa alibaaxa ashyaadana waxaa asal waa inay tahay mubaax laakiin waa inaanay muujin oo quruxdii aynu sheegaynay bay ka mid tahay waa inay gabadhu xinno marsato ama madoobaysada faraha ay mariso kadibna faraheedoo markaa qaawan ay la baxdaa guriga ay kala baxdaa mid bannaan maaha waayo quruxda inay muujiyaan ma bannaana walaa yubdiina ziinatahunna waana tabarujkii ilaahay uu diiday wa ibdaau wa idhaaru ziina gabadhu quruxda ama ta ilaahay u dheliyaa noqoto ama ta iyadu ay ismarise muujinteedu waxay ka mid tahay tabarujka ilahi uhi walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اlulaa haddii ay gabadh kale u mariso lacagna ay ka qaadato ma xaaraan ba mar haddii marsashadu shayga isticmaalkiisu mar haddaanu xaaraan ahayn qofka markaa ka shaqaynayana wixii uu ka qaatay xaaraan ma aha oo haddii aanay dumaru ku tabarujayn lakiin hadday gabadhu og tahay gabadhanay u marinaysaan xinnaha ama ay u marinayso madoobaysada faraha ay u marinaysaa inay muujinayso oo faraheedii iyo lugaheedii iyo gacmaheeda oo qaawan gurigeeda ay kala baxayso inay taa u marisaa ma bannaana waayo waxay noqonaysaa inay ugu kaalmaysay oo ay ku saaciday arrin xaaraan ah ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan wax dembiya oo khaladoo ilaahay ka cadhaysiinaya yani ha isku caawinina oo qofna qofka kale yuu ku caawinin wakadalika haddii xaaladdu ay sidaa u badato oo gabadhu meesha ay joogto dumarka jooga badankoodu ay yihiin mutabarijaat dumar markaa tabaruj samaynaya oo iyagoo aan xijaabnayn dabadda u baxaya ama quruxdii muujinaya tay u dhasheen ama tay ismariyeen xaaladda noocaasana xukumka waxaa la siinayaa sida haalibka arrintu ay u badan tahayoo inay u marisaa ma bannaana waxaa la mida taa shay kasta oo markaa mubaaxa markiisa hore oo qofku uu og yahay ciddan ka iibsanaysa ama uu u samaynayaa inay si xaaraana u isticmaalayaan ma banaano markaa in ciddaa laga iibiyo ama loo sameeyo lihaada ba culimadu ay yidhaahdaan laa yajuusu baycu silaaxi fi waqti lfitan ma banaano hubka in la iibiyo waktiga fitnada ee dagaallo aan shareecada waafaqsanayn ay jiraan waktigaa haddaad hubka ka ganacsato dee waxaad noqonaysaa mid si dadban uga qayb qaatay dagaaladaas tusaala waxaad ogtahay dagaallo qabaa'il udhexeeya meesha inay ka socdaan qabaa'ilkaa isdilaya hubkii kaa iibsanay waktigaasoo kale hubkaa ka ganacsanay ama nin baabaad ogtahay inuu nin uu muurmuurtamayo inuu dilo taasaad og tahay ama waad malaysay inaad hubka iibsaa ma banaana walaa yajuusu baycu lcinabi liman yatakhidu khamra ma banaano saasoo kale cinabka in laga iibiyo qof aad og tahay ama ay u badantahay inuu khamri ka samaynayo cinabku waa shay mubaax qofkii cunaya ama sharaab ka samaysanaya waad ka iibin karta laakiin qofka ad ogtahay inuu khamri ka dhigayo inaad ka iibisaa ma banaana waxyaaba badan baa markaa lamida waxyaabaa ka mida ashridada ama canjiladaha wax lagu duubo kaad og tahay inuu hees ku duubayo inaad ka iibisaa kuma banaana wakadalika aalaad tasjiilka laftooda qalabka wax lagu duubo qofku aad ogtahay inuu hees iyo waxyaabahaasi uu ku duubayo inaad ka iibisaa ma banaana oo haddaad ka iibiso waxay noqonaysaa munkarka iyo waxaa sharciga khilaafsan inaad ku caawisay waxaan ahay gabadh baratay saxaafadda waxaanan doonayaa inaan ku shaqo tago arrintaasi ma dembi baa haddii la helayo waxaa weeyaan saxaafa warbaahin nasiiha oo ka maran waxyaabaha yanaa sharciga khilaafsan inay gabadhu markaa uga shaqayso si sharciga waafaqsan dhib ma laha laakiin maanta saxaafadda noocaasi ma jirto haddii ay jirtana aada bay u yar tahay oo warbaahinta badankeeda maanta been baa laga sheegaa waxaa kaloo laga sheegaa warar aan la hubsan beenta weliba saxaafadda laga sheegaya waa been ka halisaysan beenaha kale waa been aada u fidayso meelo fog gaadhaysa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay sida bukhaari uu wariyey fii saxiixi fi kitaab tacbiir ru'ya min xadiidi samura ibnu jundub in habeen laba malag ay kaxeeyeen lasoo mariyey nin qowlalada la jeexayo ilaa qadaadka indhaha ilaa qadaadka sanka ilaa qadaadka dhinaca marka la dhameeyo dhinaca kale loo wareego dhinacii hore ay bogsanaysa haddana lagu soo noqonayo markii ninkaa uu rasuulku malaa'igta weydiiyey muxuu sameeyey la dembilaan laguma ciqaabine wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa malaa'igtu ay rasuulka u sheegeen annahu kaana yakdibu alkidbata tabluqu alaafaaq inuu ahaa mid sameeya been beentaasi oo mashriq iyo maqrib u kala kacda wajihooyinka markaasi gaadha waraan la hubsanna waa laga sheegaa oo wuxuu yidhi ilaahay subxaana watacaala isagoo arrintaasi diidaya yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu waxaa kaloo laga sheegaa warar haba jiraane sheegistoodu aanay sharci ahaan bannaanayn oo warka nabadgelyada khalkhal gelinaya ama sabab u noqonaya inay daddagaalamaan oo dhiiguu daato amaba se sabab u noqonaya dadku xaakimkii muslimka ahaa inay ku kacaan se wararka lagu dacayadeynaya madaxda ama xumaanahooda haba jiraan bee lagu qoraayo kuwaasina ma banaana ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wain jaaءahum amru min almni aw اlkhawfi adaacuu bihi walow lacalimahu ladiina yastanbituuna yanaa marka war uu soo gaadho markiiba way faafinayaan sidaa inay yeelaanna may ahayn waxayd warkaasi inay ula noqdaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ama ay ula noqdaan ululamriga culimada iyo madaxda yanaa dadka qiimayn kara warkan sheegistiisa waxaa ka dhalanaya marka ilaahay qoomkaa wuxuu ku dhaleeceeyey inay sheegayaan war sheegistiisu waktigaa aanay munaasib ahayn wala war jiraba ha noqdee waxaa kaloo maanta saxaafadda dhex socda munkaraadka aynu arkayno muusig iyo heeso iyo riwaayado iyo waxyaaba fara badan oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam khilaafsan waxyaabo kalena waa leedahay sida ikhtilaad isdhexgal rag iyo dumar oo meelaha iyo goobahaasi wax lagu duubayo inta badan rag iyo dumar baa isku dhex jira munkaraadkaas oo dhan in laga suuliye ayaa waajib ah inta ay jiraanna markaa anuu ruux dumara iyo qof kala toona odhan maayo ka shaqee waxay sheegaysaa ninka ay u dhaxday hooyadii waa sodohdeeda inay colaadi ka dhaxayso iyadaa awgeed iyadoon raalli ka ahayn markaa guurkaasi isagiina ay colaadiso caruurtiina ay colaadiso markaa ma dembi baa arrintaa iigu jira yacnaa dembiga waxaa le qofka qaraabada jaraaya waxaan xaaraan ahaynna dadka markaa qaraabadiisa ku colaadinaya waxaana waajiba in looga nasteexeeyo arrinta noocaas idinkana waxaa idinla gudboon xuquuqda a idinku leedahay inaad guddaan tiinana ilaah aada weydiisataan siduu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ansaar ku yidhi inakum satalqawna bacdii ahara wa umuuran tunkiruunaha haddaad ansaartihiin dabadee waxaad la kulmi doontaan in xuquuqdiina laydinka duudsiiyo arrimo aad saluugtaanna waad arki doontaan markii ay rasuulka weydiiyeen waxa ay yeelayaan rasuulku wuxuu yidhi addu lxaqa aladii calaykum was'alu llaha aladii lakum xaqa idinka laydinku leeyahay guda ka idinku aada leedihiina idinka maqanna ilaahay weydiista markaa saas ayuu maan leeyahay islaantaasi xaqa ay idinku leedahay guda kiina waxa weeyaan idinkaga maqanna ilaahay weydiista arrintaasina kuma khasaaraysaan laa fi dunya walaa fi laakhira addunya aakhiratona waxaan dhowr jeer ku dhaartay inaan iska daayo daawashada filimada iyo waxyaabo kale oo fara badan markaan muddo joogo ayaan dhaarta jabiyaa oo aan arrinkii sameeyaa maxaa ila gudboon oo aan sameeya wixii ilaahay kaa xaaraantimeeyey adoon ka dhaaranba inaad iska dayso ayaa waajib kugu ah oo ilaahay xuduuddiisa aada ilaaliso ilaahayna subxaana wa tacaala aada xurmayso meel aanad kaga dhicin waxaana taas sababku ugu noqon kara inaad iimaankaaga kor u qaaddo qalbigaagana ilaahay uu ku weynaado tacdiiman wa maxabbatan oo aada kor u qaaddo jacaylkaad ilaahay u hayso iyo weynayntaad ilaahay weyneynayso taa waxaa ka dhalan doonta inaad jeclaato waxa ilaahay agtiisa yaallo aada raadiso ood ilaahay addeecdo iyo inaad ka baqato ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabkiisa waxaad sabab u noqonaya aada iskaga durugto aada ka fogaato haddii aada markaa dhaaratay aada waxyaabaha xaaraanta marka horeba aha aada ka dhaaratayna shayga xaaraannimadiisiibaa sii adkaanaysa oo laba jeer buu xaaraan kaa noqonaya markiisa hore uu xaaraan ahaa iyo adigoo ka dhaartay haddaad ilaahay magiciisii ku dhaaratay adoo sheegaaya shay xaaraan ah inaad iska daynayso ilaahay daraaddii aada uga tegayso inaad ilaahay magiciisa qiimayso weeyi maaha inaad dhaartii si fudud u jebiso haddaad jebisana xinfi waxa la idhahdo aad ku dhacday qof dembaabay baa tahay haddaad dhaartii aada jebiso weliba dhaar yani aan sharciga khilaafsanayn weeyi wax laga khayr badan yahayna kuma dhaaran haddaad wax xaaraana iska dayntiisa aada ku dhaarto waxaana kugu waajibaya inaad ilaahay dembigaa uga toobad keento ood go-aansato mar dambana inaanad ku noqon samayntii aada hore u samaysayna aada ka murugooto isla markaana aada ka dhex baxdo waxaa kaloo kugu waajibaysa kafaara dhaarta aada jebisay wax ilaahay uu kaaga dhaafo inaad la timaado kafaarat lyamiin la yidhaahdo taasoo ah waxa weeyaan aada addoon xorayso kaa imika ma hayno ama aada toban miskiin quudiso hal mar aada dhergiso ama aada aradbeel u jarto ood maryo u iibiso haddaad intaa awoodi weydana saddex maalmood inaad soonto ayaa waajib kugu noqonaysa xaq intee leeg ayay igu leeyihiin ayeyda iyo habaryaro iyagoon isoo korin aan diintana si fiican ugu dhaqmin yaani ayeydu waa waa hooyo wey waa bimansilati alum habaryartana rasuulku calayhi salaatu wasala wuxu uhi alkhaalatu sinwu lum yaani hooyada ayay la siman tahay walihaada ilmaha yar xanaanayntiisa marka hooyadii laga yimaada iyo aabbihii waa qofka koowaad ee xaqa u leh haddii hooyadii iyo aabbihii tusaalahaan ay kala tagaan oo xadaano u baahdo ilmi yaraa korin xagga jidhka iyo caqliga iyo diinta almuhim waxay ka mid yihiin qaraabada lagu amray inaad xidhiidhiso goyntoodana lagaa xaaraantimeeyey waxaana xidhiidhintooda ka mida inaad wanaagga farto xumaanta aada ka reebto khayrka aada u sheegto o aada barto hadday aqbalaan alxamdu lilah haddii kalena adigu xaqii qaraabada waad gudaysaa wasaaxibhumaa fi dunyaa macruufa wax khaldanna ku adeeci maysid wax ilaahay sharcigiisa ay ku khilaafsanyiinna kala qeyb qaadan maysid waxa uu leeyahy waxaa jira buuga ay ku qoran yihiin sagaal iyo sagaashanka magac ee ilaahay kana warramaya qofkii akhriya magacyadaasi mid ka mid ah tusaale ahaan alcaliim ku celceliye soddon jeer in loo furayo albaabada aqoonta arrintaasi ma mid jirtaa mise oo mid aan jirin ilaahay subxaana wa tacaala magacyo wanaagsan buu leeyahy walilaahi alasmaa alxusnaa fadcuuhu biha ilahay magacyadiisa waa lagu caabudayaa waana lagu baryayaa rabbi subxaana wa tacaala in magacyadaa markaa la xifdiyo dusha laga qabto isla markaa macnahoodana la fahmo laguna camal falo waxa ay tusinayaan jannada lagu gelaya ina lilahi tiscata wa tisciina isma man axsaaha dakhala aljanna ma aha macnaheedu in ilaahay sagaal iyo sagaashan magacoo qura uu leeyahay magacyada ilaahay sagaal iyo sagaashan waa ka badany oo wuxuu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam magacyada ilaahay inay ka mid yihiin kuwo ilaahay cidna aanu barinba iyo kuwo ilaahay uu baray ciduu doono ee ka mida min malaa'ikati wa ambiyaa'ih malaa'igta iyo ambiyada iyo qaar ilaahay uu ku soo dejiyey waxyigan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam lagu soo dejiyey asaluka bikulli ismin huwa lak samayta bihi nafsak aw anzaltahu fii kitaabik aw callamtahu axada min khalqik aw ista'harta bihi fii cilmi alghaybi cindak ilah waxaan kugu baryayaa magac kaste oo aada adigu isu bixiso cidina aanay kuu bixin magacaasi oo aada kitaaba kusoo dejisay ama aada bartay cidda aada doontay khalqigaaga ka mida amaba se aanad cidba barine aada ku dartay heybka iyo waxaa adiga mooyaane cid kale aanay ogeyn marka taasi waxay tusinaysaa magacyada ilahi sagaal iyo sagaashan inay ka badiyeen xadiidkaasina tusin maayo in magacyada ilaahay sagaal iyo sagaashanun ay yihiin ee sagaal iyo sagaashan ka mid ah magacyada ilaahay qofka dusha ka qabta macnahoodana barta kuna camal falaa inuu jannada gelayo ayuunbuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay marka magacyada ilaahay qaabka loola dhaqmayo sida ilaahay loogu baryayiyo waxaa lagu helayaa waa arrin tawqiifiya waa arrin daliilu lagu ogaan karo qur-aanka uun ama xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday wixii kale wuxuu noqonayaa ee laga sheegaa odhaah aan cilmi ku dhisnayn oo ilaahay laga yidhi taana ilaahay subxaana wa tacaala waa diiday dembiyada waaweyn buu ku daray ilaahay o an taquluu cala allahi ma laa taclamuun walaa taqfu ma laysa laka bihi cilm ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaaika kaana canhu mas-uula waxaanad cilmi u lahayna ka hadlin waayo waa waa lagu weydiinaya markaa qofka idhaa magaca alcaliimu qofka soddon jeer ku celiya albaabada aqoontaa loo furaya waxaan leenahay ma daliilu calaa dalik maxaa u daliila in soddon jeer horta lagu xadido inta jeere magacaa la akhrinayo iyo soddon jeer haddii la akriyo in albaabada aqoonta qofkii akriya loo furaya maxaa u daliila ma ilaahay baa taa qur-aanka ku sheegay mise rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa ku sheegay labadaa midna ma jiro mar haddaan labadaa midna aanu jirin arrintani maxay noqonaysaa shay aan diinta ka mid ahayn oo lagu daray shaygaana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man camila camalan laysa calayhi amrunaa fahuwa raddun haddii arrintaasi si gaara ay u jirtana nebi maxamed baa sheegi lahaa oo odhan lahaa qofka doonaya albaabada aqoonta in loo furo magaca alcaliim soddon jeera ku celiyo dee mana sheegin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam bugaagtaasina waa bugaag ganacsi waxyaabahaasi ay ku qorqoran yihiin oo dadka bani aadamka qaar baa ogaadoo daraaseeyey arrimaha markaa diiniga ama cibaadaadkaa ee la idhaa nafci adduunyaa lagu helayaa in dadku aada aad ay u jecel yihiin deetana taasi bay ka faa'idaysteen dhaqaale ahaan bal nebi maxamed magacyada ilaahay waa adduunyo doon dadki nacam marka waa in asmaadan lagu cibaadaysto in adduunye markaa lagu raadiyo maaha waana in ilaahay lagu baryo haddaad aqoon doonayso magaca ilaahay alcaliim ilaahay ku bari iyo magacyada kaleba yaa caliimu callimnii dheh allah caliimkaayow ibar ilaahay baa ku amray taa uu yidhi walilaahi alasmaa bari yani ilaahay ugu tawasula oo ilaahay wax ku weydiista waxa uu leeyahay waxaa jira in macallimiinta qaarkood ay ardayda ku yidhaahdaan casharkaa soo akhriya macnaa casharadaasi ayaan imtixaanka idinkaga soo qaadaya soo akhriya haddana haddana casharo kale ay imtixaankii ka keenaan miyaana khiyaamo ahayn manaa bilaa shak waa khiyaamo taas inay sidaa yeelaanna maaha inuu yidhaahdo soo akri casha duruustii aad dhigatay soo akri oanu waxba uxadidin iyo intii markaa uu xadiday inuu imtixaanka kaga soo qaado oo uu ka keeno yanaa waxba kama dhexeeyaan waa nooc lugooyeah yanaa ardaygii uu lugoynaya macallinka sidaasi yeelaa waxaana markaa fiican macallinku ila imtixaanka maqsadka iyo ujeeddada laga leeyahy waa in wax la akriyo oo cilmigii lasoo dhigtay dib loogu noqdo oo la muradaakareeyo la muraajaceeyo marka waa inaanu waxba uxadidin ila macnee waxa noqon hadduu shan cashar ama lix ama toban uxadido yanaa sidaynu dabciga ardayda aynu ku ognahay intii kale eegi maayaan intaa loo xadidun bay akrinayaan marka marka hore macalinku ardayda yaan waxba uxadidin marka imtixaanka maxaad kusoo qaadaysa waxaan kusoo qaadayaa duruustii aad dhigateen khalaas wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina maxamedi wcala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira